Maalinta Caalamiga ah ee Waayeelka waxaa sanad kasta laga xusaa dunida kowda Oktoobar. Maalintan waxaa lagu muujiyaa qiimaha iyo ilaalinta waayeelka uu ku leeyahay bulshooyinka iyadoo si gaar ah loogu xusayo baahida loo qabo ilaalinta xuquuqdooda, caafimaadkooda iyo sharaftooda. Go'aankii Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ee afar iyo tobankii Diseembar kun sagaal boqol iyo sagaashankii ayaa lagu ansixiyay in kowda Oktoobar loo aqoonsado Maalinta Caalamiga ah ee Waayeelka, waxaana markii ugu horeysay la xusay sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii. Tan iyo markaasi, dalalka caalamka ayaa sanad waliba u dabaaldega maalintan, iyagoo diiradda saaraya wacyigelinta iyo horumarinta nolosha waayeelka. Waayeelku waa laf-dhabarta bulshada iyo kaydka aqooneed oo aan la ilaawi karin, iyagoo leh khibrad, talo iyo hanti dhaqan oo muhiim u ah dhismaha iyo sii jiritaanka bulshada. Xuska maalintani wuxuu dadka ku baraarujinayaa in la ixtiraamo, la daryeelo, la maamuuso waayeelka, taasi oo ah fursad lagu muujinayo in waayeelka aysan ahayn dad la iska indho-tiro, oo ay yihiin tiir-dhexaadka dhaqanka, diinta iyo nabadaynta bulshada. Dunida maanta, waxaa ku nool in ka badan sideed boqol oo milyan oo waayeel ah, waxaana la saadaalinayaa in tiradoodu labanlaami doonto sanadaha soo socda. Taasi waxay muujinaysaa baahida deegaanka ah ee loo qabo daryeel iyo qorshayaal waxtar leh oo lagu taageerayo bulshada sii gabowday. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Maamulka Hirshabelle, Muxyidiin Cali Maxamuud, ayaa ka warramay muhiimadda ilaalinta waayeelka iyo waxa ugu qorsheysan.
Waa mahadsantihiin dhammaan idaacadda iyo dhegeystayaashaba. Hirshabelle ama dowladda Hirshabelle in la daryeelo waayeelka lana ilaaliyo xuquuqdooda wax weyn ayay ugu dhigantaa sababtoo ah waa maalin loo baahan yahay in la bogaadiyo waayeel soomaaliyeed meel kastoo joogana wuxuu mudan yahay in la daryeelo la ilaaliyo sababtoo ah wuxuu ka mid yahay birmigeedyada sidoo kale dowladda hirshabelle barnaamijyo gaar ah ee ugu talagashay way jiraan sida barnaamijka beshintiga qofka markuu shaqada waayeelka uu ka noqdo ama ka duqoobo oo kale in xuquuqdiisa la ilaaliyo siyaasada kaga degan marka waa waa waa wax weyn waaye oo muhiimna u ah in aabayaasheena ama waayeelada soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada hirshabelle waayeelada ku nool in la daryeelo waxaa lagu xoojin karaa in la ilaaliyo siyaasadda madaxweynaheena dowladda hirshabelle cali cabdullahi xuseen cali guudlaabe oo kaga aadan in la daryeelo lana ilaaliyo lana xurmeeyo waayeelada taas Maxamed Dhaqane Caroore oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha cusbitaalka Hilaal islamarkaana ku takhasusay cudurrada guud ayaa raadiyo Beerula ugu warramay xanuunada ku dhaca waayeelka iyo sida ay ula tacaalaan.
cudurrada ugu badan oo inta badan ku dhaco ee, waa badan yihiin laakiin waxyaabaha aan kasoo qaadan karno waxaa ka mid a ee, xanuunkan loo yaqaano ee, diabetic oo kaleeto diabetiska iyo hypertensionka dhiigkarka iyo sokorowga waxyaabaha ugu badan oo oo oo maarkin oo bulshadeenna ama dadkeenna old age-ka ku badan ay ka mid yihiin waa xanuuna chronic ah oo inta badan waxaa waaye ee, bulshada in badan oo ka mid eh ay ka cawdaan saameyn badan oo xoogganna ku leh waxaa waa caafimaadka guud oo haddii waxaa waaye qofkii aan la daaweynin bilmatalan sokorta oo kaleeto ay ku keeni karto qofka inay maarkin oo kiliso neuropathy waxa la dhahayo ama neerfayaashoo kale ay saameyso waxaa loo daryeeli karaa in maarkin oo wax badan lifestylekoodii wax laga bedelo raashinka ay qaadanayaan oo kaleeto balanced ee diet la siiyo Xogayaha ururka Kaalmee Walaal, Bishaar Cabdi Aadan ayaa raadiyo Beerula ugu warramay ka urur ahaan waxyaabaha ay ka qabteen arrimaha waayeelka.
ee, ururka kaalmey walaalka ee, waxa uu si joogta u taageeraa ee, waayeelka ku nool bulshada dhexdeeda annagoo u fidino kaalmo caafimaad iyo adeeg degdeg ah iyo iyo annagoo daboolayno ee, waxyaalaha daawooyinka qaarka daawooyinka iyo waxyaalaha soo hoos yimaado ee, sida raashinka iyo cuntooyinka noocyadooda kala duwan iyo la talin caafimaad iyo la talin nafsadeed ee, si uusan waayeelka uusan ugu go-in bulshada dhexdeeda Sheekh Xamse Nuur oo ka mid ah culimada beledweyne ayaa raadiyo Beerula ugu warramay muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo waalidka ilaah subxaanahu watacaala ayay mahad oo dhan u sugnaatay Ee, waalidiinta in loo baari noqdo loo ixsaan sameeyo oo la daryeelo oo hadal hadal wanaagsan oo jilcan lagula hadla oo aad iyo aad runtii loo baari noqdo ayaa ilaah subxaanahu watacaala meelo badan qur-aankiisa ku amray tabaaraka watacaala wuxuu yidhi anishkur lii waliwaalidayka aniga igu shukri ee, awaamirtayda qaada labadii waalid oo ku dhashayna ku shukri macnaha waxaa laisku xiriiriyey ilaahay shukrintiisa iyo waalidkii markaa in loo mahad celiyo oo loo dee markaa ixsaan loo sameeyo oo la dhaqaaleeyo oo loo baari noqdo runtii saasay noqonaysaa Ee, allah tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana wuxuu rabbigaa xukumay oo amray in marka aad ee, asiga mugii cid kale aan la caabudin labadii ku dhashin aad u ixsaan samaysa maalinta caalamiga ah ee waayeelka waa maalin lagu xuso waayeelka oo lagu muujiyo muhiimadda ay u leeyihiin bulshada taasi oo lagu dhiirigeliyo dowladaha ururada bulshada iyo qof waliba oo ka qayb qaato ilaalinta xuquuqda waayeelka iyo kobcinta noloshooda